بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضدت في مجاريها assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul-yowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maalinkii lix iyo labaatanaad oo xidhiir ah mandiqadda bariga dhexe oo martigelinaysa dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo xulafadiisa iyo iiraan washington oo raadinaysa fursad ay dagaalka uga baxdo trump oo soo bandhigay heshiiska kooban shan iyo toban bog haddaba maxay ka dhigan tahay in maraykanka xilligan uu xiisadda soo gebagabeeyo iyo dowladaha khaliijka oo raadinaya waddo wadahadal lagu galo si colaadda loo soo afjaro sidee ayay diyaaradaha iiraan ay shaahid ugu qasbeen maraykanka inuu dib u qaabeeyo hubkiisa iyo dhaqaalihiisa dagaalka maxaa ka jira in bentagoonka uu isku dayayo inuu soo saaro kuwa la mid ah diyaaradahaasi fashil intay le'eg ayaa ku yimid nidaamyada difaaca ee washington iyo xulafadeeda muddada uu socdo dagaalka bariga dhexe maxay yihiin shanta waddo uu ku dambayn karo dagaalka iiraan iyo saamaynta uu ku yeelan karo mustaqbalka mandiqadda waxaan maanta barnaamijka ku falanqayn doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka taagan mandiqadda bariga dhexe jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo fulisay weeraro lagu dilay askar ka tirsan dowladaha galbeedka afrika iyo mu'asasada azalaaq ah oo faafisay muuqaal lagu soo bandhigay howlgal ay mujaahidiintu fuliyeen iyo fariin ka timid jamaacada oo ku socota muslimiinta galbeedka afrika afghanistan iyo reer khaza qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul-yowm لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay lixda bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dagaalka ka socda mandiqadda bariga dhexe ayaa galay maalinkii lix iyo labaatanaad oo xiriir ah iyadoo dhinacyada iyo xulafadooda ay isku adeegsanayaan duqaymo aad u culus haddii aan ku bilowno waddanka iiraan diyaaradaha dagaalka maamulka yuhuudda iyo kuwa maraykanka ayaa fulinaya weeraro aad u xoogan kuwaasoo weli beegsanaya xarumaha ciidan iyo kuwa dowladda magaalada asfahan ayaana saacadihii lasoo dhaafay laga diiwaan geliyey weeraro aad u xogan jugta qaraxyada ayaa sidoo kale laga maqlayaa magaalooyin waaweyn oo ka tirsan waddanka dahraanna maalinkii lix iyo labaatanaad oo xidhiir ah ayay duqaymo xoogan wajahaysaa milatariga dowladda iiraan dhankiisa waxa uu sii wadaa weerarada jawaab celinta ah uu fulinayo saacadihii lasoo dhaafay ciidanka kacaanka ayaa qaaday weeraro loo adeegsaday sawaariikhda riddada dheer kuwooda casriga ah magaalooyin ay ka mid yihiin talaabiib xayfa iyo kuwo kale ayayna ku hobteen magaalada binibarag oo ka tirsan aagga talaabiib ayaa lasoo wariyey in burbur xoogan uu gaaray islamarkaana ugu yaraan afar qof oo yuhuud ah ay ku dhaawacmeen kadib markii gantaalada iiraan ay ku dhaceen iyadoo dhanka kale sahaynadu ay qarinayaan khasaaraha dhabta ah ee dhimashada dhanka kale saldhigyada ciidanka maraykanka ee mandiqadda waxay iyagana dahraan ay ku qaaday weerare gantaale loo adeegsaday saldhigyada washington ee ku yaala dhulka xarameynka iyo sidoo kale kuweyt iyo ciraaq ayaana la kulmay duqaymo wasaaradda gaashaandhigga dowladda sacuudiga ayaana ku faantay inay ka hortagtay ilaa soddon diyaaradood ah kuwa isqarxiya dhanka waddanka lubnaan waxaa xuduudda ka socda dagaal foolkafool ah oo u dhexeeya ciidanka yuhuudda iyo ururka isugu yaray xisbullah iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ururkan uu fuliyey weeraro dhowr ah halka diyaaradaha dagaalka sahaynadu ay geysanayaan duqaymo aad u culus القدس كل عمليات حزب الله بعيدة منتصف الليل حتى هذه اللحظة تتركز داخل الأراضي اللبنانية في بلدة القوزح الحدودية dhammaan howlaha uu fulinaya ururka xisbullah laga soo bilaabo saqdii dhexe ilaa hadda waxay ku urursan yihiin gudaha dhulka lubnaan gaar ahaan tuulada xuduudda ku taalla ee qawsa waxaa galay ciidanka israa'iil laba maalmood ka hor laakiin waxa la yaabka leh ayaa ah in tan iyo shalay ilaa saqdii dhexe dhammaan weerarada xisbullah ay ku beegan yihiin tuuladan ilaa hadda waxaa la diiwaangeliyey in ka badan lix weerar oo lagu beegsaday ciidankan ururkiisa taangiyada iyo gaadiidka milatari ee israa'iil ay leeyihiin ayaana ku sugan halkan tuuladanna waa mid istaraatiiji ah sababtuna waa in halkaas laga mari karo dhinaca tuulada dubal taasoo suuragal ka dhigaysa in la weeraro magaalada istaraatiijiga ah ee bintujabiil haddii israa'iil ay isku dayday in ay gudubto sidoo kale halkaas waxaa laga gaari karaa tuulooyin kale oo ka mid ah meelaha ay xisbullah ku xooggan tahay ee koonfurta lubnaan sida kafra yatar iyo haris iyo kuwo kale oo fara badan sidaasi daraaddeed ciidanka dhowr kilomitir ayuu gudaha u galay xadka wuxuuna la kulmayaa iskacaabin xooggan oo ka imaanaysa dhanka xisbullah xisbullah waxay bayaanaadkeeda ku sheegtay in ay burburisay taangiyo saacaddu markii ay ahayd afartii aroornimo sidoo kale waxay mar kale sheegtay in kuwo kale ay beegsatay lixdii subaxnimo markii ay diyaarada qumaatiga u kaca ee helikobtarka oo ay israa'iil leedahay ay isku dayeen in ay soo qaataan askar dhaawacyo ahayd xisbullah ayaa sidoo kale weerartay taasoo ugu dambayn ciidankii israa'iil ku qasabtay in dib ay uga gurtaan ujeedkoodii dhanka kale duqaymaha cerka ee ka socda aagga waxay beegsadeen goobo ay ka mid yihiin albarliyah iyo albasuuriya taasoo sababtay dhaawacyo islamarkaana keentay in kooxaha gurmadka iyo samate bixintuba ay u gurmadaan goobaha la beegsaday
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shaaca ka qaaday in sacuudiga uu la safan yahay yuhuudda iyo maraykanka wuxuu yidhi isagoo wariyaasha kula hadlayay aqalka cad boqor maxamed ibnu salmaan wuuna la dagaalamayaa waa dhankeenna waana nin heliyey dagaal ah afhayeenka ciidanka dowladda iiraan ayaa dhankiisa isagoo la hadlayey dowladaha mandiqadda waxa uu yidhi uma baahnin waddan kumanaan kilomitir inoo jira in uu sugo amniga gobolkeenna uma baahnin waddan islaamka u arka la'ol cagsidata maxay idiin tareen saldhigyada ciidanka maraykanka waa inaan wax ka barannaa ciidan la'aanta iyo guuldarrada carabta ka soo gaartay dagaalkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii ilaa toddobaatan iyo saddexdii waa inaan midownaa si aan u sugno amnigeenna una dhisno ciidan difaac sarkaal sare oo ka tirsan dowladda iiraan oo lagu magacaabo cali akhbar axmedaan dhankiisa waxa uu sheegay in dalkiisa muddo dheer uu sugayey in ciidamada maraykanka ay ku dhacaan dabinnada iyo goobaha loo cayimay isagoo adkeeyey in iiraan ay u diyaarsan tahay dagaal istaraatiiji ah oo aan toos ahayn sannado badan ayaan sugaynay in maraykanka uu ku dhaco dabinnada qorshaheenna in ka badan labaatan sano ayaan u tababaranaynay dagaal dheer oo aan toos ahayn hadda fariinteennu waa hal ciidamada maraykanka ha soo dhowaadaan ayuu hadalkiisa raaciyey warkan ka soo baxay sarkaalkan iiraaniga ah ayaa imaanaya kadib markii trump saacadihii lasoo dhaafi uu amray in ciidamada maraykanka ee fuliya howlgallada gaarka ah loo daadgurayo bariga dhexe iyadoo la sheegayo inay fulinayaan howlgallo dhinaca dhulka ah oo ku wajahan iiraan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mak rubio ayaa isagana qorsheynaya in jimcaha uu booqdo faransiiska si uga qayb galo kulan ay isugu imaanayaan madaxda dowladaha ku bahoobay isbahaysiga ji labaatan kaasoo looga hadli doono dagaalka iiraan iyo xiisadda ka tagaan mandiqadda bariga dhexe iyadoo sidoo kale lagu wado in kulankaasi looga doodo dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrain taliyaha ciidanka faransiiska ayaa dhankiisa maraykanka ku tilmaamay xulafo aan la isku halayn karin lana saadaanin karin qorshihiisa wuxuu washington ku dhaleeceeyey inaysan ku wargelin xulafadeeda yurub markii ay go'aansatay in ay weerarto dowladda iiraan iyadoo dagaalka uu marayo meel xasaasi ah dhanka kale washington ayaa tartan kula jirta wakhtiga si loo soo gebagabeeyo xiisadda iyadoo markan ay muuqato inay fashilmeen labadii hadaf ee dagaalka loo qaaday taasoo ay midi tahay in nidaamka la rido kan kalena uu yahay in gebyahaanba laga takhalluso awoodda nukliyer ee xukuumadda dahraan falanqayaashu waxay isku raaceen in xukuumadda dahraan ay ka biyo diidan tahay qorshaha trump uu soo bandhigay ee ka kooban shan iyo tobanka qodob ee lagu doonayo in dagaalka lagu soo gebagabeeyo الذي يطرحه الإيرانيون أيضا كان واضح أنه المفاوضات وفق الجدول الأمريكي مرفوض أساسا لا يوجد arrinta ay iiraaniyiintu soo jeedinayaan sidoo kale way caddahay waxay sheegeen in wadahadallada maraykanka uu wataa ay si buuxda u diidan yihiin xitaa ma jirta isweydaarsi farriimo ah sida ay iiraan sheegtay waxaa jiray oo keliya hal farriin oo u timid iiraan iyadoo loo soo mariyey dhexdhexaadiyaal taasina waa xaqiiqada jirta qiyaas ahaan fariintaas waxaa loo diray si loo yareeyo xiisadda haddii kale waxaa la soo bandhigay shan iyo toban qodob oo isku xiriya xaaladdii hore ee dagaalka iyo kadib kuwaas oo loo arka ajenda ameerikaanka u gaar ah sidaan anigu arrinkaasi u arkayna aad ayay uga fog tahay wax ay iiraan aqbali karto iiraan waxay u aragtaa natiijooyinka dagaalka iyadoo ku salaynaysa sidii uu ku dhammaaday dagaalkii hore in kani uu midkaasi waxba ka duwaneen dagaalkaasi horena si aad ah ayuu ugu eg yahay midka hadda taagan gaar ahaan sida uu ku dhammaaday iyo dhaliilihii ka dhashay dhinaca iiraan sidoo kale natiijooyinka ka dhashay ayaa noqonaya xulashooyin istaraatiiji ah oo maanta si muuqda uga dhex shaqaynaya awoodda iiraan ee dhulka arrimahaas ayay iiraan diiradda saartay si ay u dhisto mustaqbal ka duwan kii ka dhashay dagaalkii hore iyadoo weliba sii wadaysa qaabkeedii hanjabaadeed marka laga hadlaya xaaladdan iiraan waxay eegaysaa saddex qodob oo waaweyn oo ay si cad u soo bandhigto qodobka koowaad waa amniga iiraan waxay ka hadlaysaa amniga gobolka kan dhaqaalaha iyo kan milatariga iyo kan sirdoonkaba waxaasi oo dhan waxay sheegaysaa in si isku xiran ay u wada shaqeeyaan oo ay ku jiraan dhinacyada maaliyadda iyo tamarta xitaa waxay sii sheegaysaa in amniga lubnaan iyo kan iiraan ay kala saari karin marka laga hadlayo wadahadallada xabad joojinta iiraan ma aqbali karta in ay ka baxdo dagaalka oo ay ka tagta xulafadeeda iyadoo la beegsanayo sidaasi daraaddeed waxay raadinaysaa qaab amni oo heer gobol ah maadaama aysan macquul ahayn in qaar ay helaan amni halka kuwa kalena lagu weerarayo isla gobolkaas hadda waxaa lagu jira xaalad dagaal waxaana jira arrimo dagaal oo ay iiraan diiradda saarayso haddii la doonayo in laga hadla arrimaha ka horreeya dagaalka arrintaas waxaa dib loogu dhigayaa marxaladdii ka dambaysay dagaalka marxaladda hadda jirtana waxaa go'aaminaya arrimaha la xidhiira dagaalka laftiisa gaar ahaan arrinta marinka badda ee maraakiibta iyo sida loo maaraynayo طريقة إدارة المضيق maamulka gumaystaha yuhuudda waxaa dhankiisa soo wajahaya cabsi aad u xogan iyadoo netanyahu uu ka baqdin qabo in dagaalku uu ku dhammaado si siman dhinacyaduna ay isku barbar dhacaan isagoo aan xaqiijin hadafkii dagaalka uga qayb qaatay اولا هو خط احمر لاسرائيل لعده مستويات المستوى الاول انه اسرائيل لا تريد انهاء هذه الحرب باتفاق مع ايران فاذا حدث اتفاق مع ايران هذا المستوى الاول من الخساره الاسرائيليه لانه الطموح الاسرائيلي هو انهاء الحرب بشكل احادي marka hore israa'iil arrintan waxay u tahay qadcas sababo dhowr ah awadeed heerka koowaad israa'iil ma rabta in dagaalka lagu soo afjaro heshiis lala gala iiraan haddii heshiis lala gala iiraanna taasi waxay noqonaysaa guuldarro heerkeeda koowaad oo israa'iil u soo hoyatay sababtoo ah hamiga israa'iil waa in si keli ah iyada iyo maraykanka ay u soo afjaraan dagaalkan guulna ay ku dhawaaqaan sidoo kale haddii heshiis lagu soo afjaro dagaalkan waxay ka dhigan tahay in albaabada loo xiray israa'iil in ay mar kale dib ugu laabato dagaal mustaqbalka ah qodobka labaad ayaa ah in israa'iil inta badan dagaalkan ay diiradda ku saartay ridista nidaamka ilaalada kacaanka iiraan waxayna iska indhatirtay arrinka ah in iiraan ay haysato ilaa afar boqol iyo konton kilogaram oo yuranium ah taasoo la bacrimiyey ilaa boqolkiiba lixdan hadda dooda ka socota israa'iil waxay tahay in dowladdan ay ku fashilantay in si istaraatiijiyad ahaan ah ay u fahanta iiraan waxay sidoo kale ku fashilantay in si sax ah ay u qeexda yoolka dagaalka waxaa sidoo kale la leeyahay netanyahu waxa uu iska ilaabay arrinkii nuyukliyeerka isagoo keliya xoogga saaraya keliya ridista nidaamka ilaalada kacaanka iiraan haddii heshiiskan uusan markan ku jirin barnaamijka nuyukliyeerka iiraan gaar ahaan afarta boqol iyo kontonka kilogaram ee yuraniyumta ah waxaa loo arki doonaa guuldarro labaad oo ku dhacday israa'iil sidaasi awadeed netanyahu si uu uga baxa cadaadiska gudaha waxa uu magacaabay ron darmer si uu ula socdo wadahadalladan qodobada muhiimka ahna uu ugu dara arrinka afarta boqol iyo kontonka kilogaram ee yuraniyumta ah haddii dagaalka uu istaagay iyadoo nidaamka iiraan weli uu taagan yahay barnaamijkeeda nuyukliyerkana uu sii jiro awooddeeda gantaaladayna ay halkeedii tahay markaas netanyahu waxa uu la kulmi doonaa guuldarro weyn oo dagaalka ah iiraanna waxay markaas ku dhawaaqi kartaa in ay ku guulaysatay sababtoo ah nidaamkeedu waa uu sii jiraa trumpna waxa uu sheegan karaa guul si kastaba ha ahaatee laakiin netanyahu marnaba ma awoodi doono in uu ku dhawaaqo wax guul ah inkastoo uu burbur weyn ka geystay gudaha iiraan
ايران تستطيع ان تعلن نحن انتصرنا بابقاء النظام ترامب يستطيع ان يعلن انه انتصر بكل الاحوال ولكن أنه نتنياهو قضى على القيادة نعم.
الإيرانية و...
ولكن نتنياهو لا يستطيع أن يعلن أنه انتصر في هذا الحرب على الرغم من التدمير الكبير الذي حققه في داخل إيران كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها wahagaag dhegaystayaal iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah aad baad u mahadsan tahay walaalka ugu horrayntii waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aan maanta ku eegi doonno qodobo kala duwan oo daaran xiisadda bariga dhexe iyo dagaalka holacaya maalinkiisii lix iyo labaatanaad oo xiriir ah kaasoo dhaliyey waxyaabo badan warbixinta ugu horraysa waxaay noqonaysaa mid ka hadlaysa qodobka ah sidee ayay diyaaradaha iiraan ee shaahid ay ugu qasbeen maraykanka in dib u qaabeen uu ku sameeyo hubkiisa iyo dhaqaalaha dagaalka maxaase ka jira in trump uu isku dayey in uu soo saaro kuba la mid ah diyaaradahaas fashil intee la-eg ayaase ku yimid nidaamyada difaaca cirka ee maraykanka muddadan uu socdo dagaalka bariga dhexe su-aalahaasi dhowrka ah waxaa ka jawaabaysa warbixin uu daabacay wargeyska the washington post waxaana ugu horrayntii lagu yidhi tan iyo markii uu xoogeystay dagaalkan maraykanka iyo maamulka gumeystaha yuhuudda ay sida wadajirka ah ugu qaadeen iiraan waxaa soo muuqday arrimo fara badan maraykanka ayay diyaaradaha shaahid ku qasbeen in uu fangareeyo malaayiin dollar si uu isaga difaaco waxayna washington ku dhalisay middan ka faa'iidaysiga tiknolojiyadda waxayna washington ku dhalisay middan in ay isweydiiso farsamada tiknolojiyadeed ee ka dambaysa soo saarista diyaaradahan qodobka ugu horreeya ee ay warbixintu diiradda saarayso waa barashada farsamada diyaaraddan maraykanka iyo xulafadiisa ayuu wargeesku yidhi waxay heleen fursad ay ku daraaseeyaan diyaaraddan iiraan ay leedahay ee shaahid si ay u ogaadaan nidaamaadka kala duwan ee la isku keenkeenay ee ay ka samaysan tahay waxay tani maraykanka ugu sahlanaatay kadib markii ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah diyaaradaha shaahid oo ku soo dhacday gudaha dhulka khaliijka waaxda dagaalka maraykanka ayaana sheegtay in gacanta ay ku dhigeen diyaaraddan si ay u daraaseeyaan waxyaabaha muhiimka ah ee ay ka samaysan tahay qodobka labaad waa soo saarista lucas tron oo ah mid ka mid ah noocyada diyaaradaha dagaal ee aan duuliyaha lahayn kadib markii maraykanka uu diyaaradda shaahid ee iiraan ay leedahay uu gacanta ku dhigay iyadoo muddo fog aysan ka soo wareegin waxaa lagu waramayaa in xukuumadda washington ay ku dhawaaqday in ay soo saartay diyaarad ay ugu magacdartay lucas tron taasoo qiimaheedu uu yahay ilaa soddon iyo shan kun oo dollar waxaana falanqayaashu ay sheegayaan in diyaaraddan dabcan ay tahay mid maraykanka uu doonaya inuu kula loolamo dowladda iiraan iyo diyaaraddeeda aan duulyaha lahayn ee shaahid aqalka cad ayaana maalmihii lasoo dhaafay waxa uu bixinayay malaayiin dollar si uu kaga hortaga keliya diyaaradda shaahid oo lagu sameeyo labaatan kun oo dollar markan jaanib kale ayay warbixintu milacsanaysaa waana hoosudhac xooggan oo ku yimid awooddii nidaamyada difaaca maraykanka sida midka batriot iyo kanthadka maraykanka middan waxay ku qasabtay durbadiiba in horumarin ballaaran uu ku sameeyo nidaamyadiisan maadaama diyaaradaha iiraan ay noqdeen kuwa si halhaleel ah u gelaya saldhigyadiisa bariga dhexe weliba iyagoo si sahlan uga soo gudbaya dhammaan nidaamyada difaaca maraykanka uu ku faani jiray tobannaankii sane ee lasoo dhaafay qodobka kale ee ay warbixintu milacsanayso waa dhaqaalaha shirkadaha hubka soo saara waxaa wargeesku leeyahay xiisadda bariga dhexe waxay kor u qaaday saamiyada shirkadaha waaweyn ee hubka soo saara ee maraykanka maadaama baahida loo qabo hubka casriga ah iyo difaaca gantaallada ay sii kordhayso marba marka ka dambaysa tani ayaana la filayaa in sara ay u sii socoto maalmaha soo aadan haddii xiisaddu ay halkeeda ka sii socoto beddelka istaraatiijiyadda dagaalka waa noqdo kale oo ay warbixintu hoosta ka xariiqayso waxaana lagu yidhi maraykanka hadda waxa uu ku qasban yahay in uu dhammaan ka guuro nidaamkiisii hore ee istaraatiijiyadda dagaalka ee ku dhisnayd maraakiibta iyo diyaaradaha dagaal ee waaweyn una guuro dagaal baahsan una isticmaalo qalab badan oo yaryar oo aanan la isku xiri karin si aanan hal mar dhammaantood loogu baabi'in weeraro kooban gunaanadkii warbixintu waxay tidhi marka laga soo tagay in diyaaradaha dagaal ee iiraan ay khatar ku noqdeen maraykanka waxaa darafta kale ay xukuumadda washington dagaalkan uu u noqday muraayad ay ku aragta dhammaan daldalooladeeda militari iyadoona ku qasbanaatay in horumarin ay ku samayso wakhti xaadirkan nidaamyadeeda difaaca iyo diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn xaaladdan taaganna ay ku baraarujisay arrimo intaasi ka badan haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aan markan milacsanna warbixin ka hadlaysa maxay yihiin shanta wadde ee uu ku dambayn kara dagaalkan ka holcaya bariga dhexe tan iyo siddeed iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ee februari warbixin lagu daabacay wargeeska newsweek ayaa lagu soo bandhigay ilaa shan qodob qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa in iiraan ay aqbasho dhammaan shuruudaha adag ee madaxweynaha maraykanka donald trump kuwaas oo gebi ahaanba joojin doona barnaamijkeeda nukliyerka iyo midkeeda gantaalada tani waxay ka dhignaan lahayd ayay warbixintu tidhi guul siyaasadeed iyo mid istaraatiijiyadeed oo uu maraykanku gaaro balse waa mid u muuqatay in aysan suurogeli doonin iiraanna aysan si sahlan ku aqbali karin filashada labaad ee laga qabay in xiisaddan ay ku dambayn doonto waa isbeddel ku yimaada nidaamka iiraan waxay warbixintu tidhi haddii uu sii xoogaystay cadaadiska milatari iyo midka dhaqaale ee iiraan saaran waxaa dhici kara kacdoonno ballaaran oo bulshadu ay dhigaan iyo cadaadis lagu sameeyo nidaamka ilaalada kacanka iiraan taasi oo ugu dambayn qasabta in nidaamku uu burburo maraykanka iyo israa'iil ayayna warbixintu tidhi waxay rajeynayaan arrinkaas iyagoo doonaya in ay iiraan ka yagleelaan nidaam cusub oo ay ula macaamili karaan sida iyagu ay doonayaan suuragalnimada saddexaad ee dagaalkan uu ku dambayn karo waa in uu noqdo dagaal dabadheeraada wargeesku waxa uu leeyahay dagaalkan waxa uu isku beddeli karaa mid dhuumaalaysi ah iyo weeraro goosgoos ah iyadoo dhinacyadu ay isticmaali doonaan daroonisyo iyo gantaallo dhinac welibana dhinaca kale kama guulaysan doono tani waxay keeni kartaa in dhaqaalaha dunida gaar ahaan saliidda uu ku yimaado khasaare xooggan maadaama marinada badda ay geli doonaan xaalado khatar ah senaariyooga afraad waa heshiis kalabar ah oo ay gaaraan labada dhinac saxiifaddu waxay tidhi in dhinac kasta uu sameeyo tanaasul yar si loo joojiyo dagaalkan waa mid iyadana suuragal ah in la gaaro heshiis xabad joojineed oo kumeel gaar ah iyadoo iiraan loo oggolaanayo wax yar oo ka mid ah xuquuqdeeda nukliyerka maraykankuna uu yaraynayo cunaqabataynta xooggan ee uu saaray tehraan suuragalnimada shanaad ee u dambaysa waa dagaal goboleed weyn oo uu isku beddelo midka hadda socda iyadoo xiisaddu ay ku fidi karta dalalka deriska ah sida lubnaan ciraaq iyo waddamada khaliijka oo idil weliba si ka ballaaran sida wakhti xaadirkan oo warbixintu ay ula jeedo waa in dalalka khaliijka iyaguna ay sameeyaan falcelino toos ah oo ku wajahan iiraan dagaalkana uu si toos ah labada daraf uga socdo in dhammaan xoogaga gobolka ay ku milmaan dagaalkan waxay keeni kartaa musiibo bini'aadinimo iyo mid dhaqaale oo aanan horay loo arag ayay gunaanadkii tiri warbixinta wargeeska ma tahay markii yurub ay ku biiri lahayd dagaalka iiraan muxuuse yahay baaqa uu diray xogeyihii hore ee amniga maraykanka waa warbixin kale oo ay daabacday majallada the telegraf ee ka soo baxda waddanka ingiriiska taasoo ku dhisan baaq kulul oo waddamada yurub u diray john bolleton oo ahaa la taliyihii hore ee amniga qaranka maraykanka waxa uu ninkan baaqiisan ku dul wareegeysanayay in yurub ay ku soo biirta dagaalka ka socda dhulka loo bixiyo bariga dhexe iyo in ay soo buuxiso garabka maraykanka xilli dalalka yurub ay si buuxda kaga cagajiidayaan arrinkan qaarkoodna ay soo saareenba war-saxaafadeedyo ay ku caddeenayaan in marnaba aysan doonayn in lugaha ay la galaan waxa ka socda bariga dhexe bolleton qodobka ugu horeeya ee uu ka jawaabayo waa ma tahay yurub xilligii ay ku biiri lahayd dagaalka iiraan waxa uu ninkan yidhi xilli xiisadda bariga dhexe ay maraysa meeshii ugu sarraysay ayay cagajiid xooggan samaynayaan waddamada yurub iyagoo iska indhatiraya dhammaan xaaladaha kala duwan ee uu marayo maraykanka waxuuna rumaysan yahay ninkan in aanan la joogin xilligii gorgortanka iyo siyaasadda diblomaasiyadeed lala yeelan lahaa tehraan ayna tahay in ay qaadaan tallaabo milatari oo midaysan qodobka kale ee ay warbixintu hoosta ka xariiqday waa macuunaqabatayn mise cudud milatari waxa uu john bolleton ku doodayaa in waddamada yurub ay muddo dheer ku dhowmaalaysanayeen hooska maraykanka iyagoo iska indhatiraya dhammaan xiisadaha socda balse wakhti xaadirkan waa muhiim ayuu yidhi inaydan ka cagajiidin xiisaddan oo aad soo buuxisaan garabka maraykanka haddii taasi aysan dhicin ayuu yidhi yurub ma sii ahaan karta saaxiibka maraykanka maadaama dhagaha ay xiratay ayuu yidhi xilli caalamku uu khatar ugu jiro hubka nukliyerka iiraan wuxuuna baaq gaar ah u diray waddamada jarmalka faransiiska iyo ingiriiska isagoona u diray fariin ah in cunaqabatayn buuxda ay saaraan waddanka iiraan khatar ku soo fool leh yurub waa qodob kale oo ay warbixintu hoosta ka xariiqayso waxayna tidhi bolleton waxa uu xusay in diyaaradaha dagaal ee iiraan iyo gantaalada riddada dheer ay yihiin kuwa khatar toos ah ku ah caasimadaha yurub islamarkaana gaari kara sidaasi daraaddeed waxaan aaminsanahay ayuu yidhi in ka qaybgalka yurub ay ka qaybgelaysa dagaalkan islamarkaana garabka maraykanka ay soo buuxinayso in keliya uusan ahayn garab istaag saaxiibtinimo balse uu yahay mid lagu difaacaya danaha iyo ammaanka guud ee qaaradda yurub isbeddelka siyaasadda maraykanka waxa uu balaton markan tilmaamayaa in maamulka hadda ka jira maraykanka uu doonaya in gacanta uu geliyo xiisad weliba haddii taasi yurub aysan ku waafaqinna ay iyadu eedi doonto islamarkaana ay lumin doonto miisaankeedii siyaasadeed iyo saamayntii ay ku lahayd go'aammada waaweyn ee maraykanka gunaanadkii john balaton waxa uu farriintiisa ku soo afmeeray in xilligan aanan la joogin wakhtigii sugitaanka yurubna looga baahan yahay in si haleelhaleel ah ay u gasho dagaalkan haddii aad ku soo biirtaan dagaalka ayuu yidhi si deg deg ah ayay ku burburi doontaa awoodda nidaamka ilaalada kacaanka ee iiraan guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag iminkana galbeedka afrika mujaahidiinta jaamacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgalle xoogan waxa ay ka fuliyeen mandiqadda galbeedka afrika waddanka burkina faso ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xukuumadda wagaduugo dagaal socday muddaha kadibna allah fadligii waxaa ciidamada mujaahidiinta u suurtagalay inay gacanta ku dhigaan fadhiisimaha iyagoo halkaasi ku dilay ilaa labaatan askari sidoo kalena soo qaniimaystay hub isugu jira nuucyo kala duwan mu'asasada azalaaqah garabka warbaahineed ee jaamacadda dhankeeda waxa ay faafisay tirakoobka howlgalladii mujaahidiintu ay fuliyeen bishii ramadaan ee sannadkan kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri howlgalladaas konton iyo saddex ka mid ah waxay ahaayeen weeraro toos ah halka saddex ay ahaayeen kamaayin weerarada qaraxyada ayaa gaaraya ilaa shan iyo toban askari halka sidoo kale mujaahidiintu ay soo qaniimaysteen hub gaaraya ilaa boqol iyo labaatan isugu jira nuucyo kala duwan shan iyo toban gaadiid ah sidoo kale weeraradana waxaa ka mid ahaa ilaa afar iyo toban duqayn ah iyadoo tirada guud ee lagu dilay ay tahay boqol soddon iyo afar askari sida lagu sheegay tirakoobka ka soo baxaya azalaaqah mu'asasada azalaaqah waxay sidoo kale ay faafisay muuqaal lagu soo bandhigay howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen waddanka nejar waxaana muuqaalka lagu daawan karaa mujaahidiinta weerar qaraxa la beegsanaya gaari ciidan oo ay saaran yihiin ciidamo ka tirsan xukuumadda niyaami iyadoo halkaasi uu ku gaaray khasaare culus تعالت صرخة الإيمان فينا ندك بها عروش الكافرين تعالت صرخة الإيمان فينا ندك بها عروش الكافرين تعالت صرخة الإيمان فينا ندك بها عروش الكافرين عقدنا العزم نبقى جنودا ننصر الحق المبين عقدنا العزم أن نبقى جنودا ننصر الحق المبين نذوب عن الشريعة كل باغ sidoo kale muuqaaladii mu'asasada azlaaqah maalmihii lasoo dhaafay ay faafisay waxaa ka mid ahaa sida loogu ciiday furimaha dagaalka ee mandiqadda galbeedka afrika muuqaal kooban ayaana waxaa ka soo muuqanaya mid ka mid ah qiyaadada jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo lagu magacaabo maxamed bari kaas oo fariin u diraya muslimiinta ku nool mandiqadda si gaar ahna u salaamaya ciidamada nusratul islaam walmuslimiin isagoo sidoo kale tahniyadda ciidda u diray imaarada islaamiga ah ee afghanistan muslimiinta khazana sheegay inay la qaybsanayaan murugadooda iyo farxaddooda eɗenduwona sakra meɗen le imaratu lislamiyat fi afghanistan yo allah sula tabintinɓe yo allah sula walluɓe e dow alhaaliɗi ɓe gonɗi e dow inde meɗen e dow inde hooreɓe jamaatu nusratul islam wal muslimin faa keegoɗen tomotare aslamaku nde fuu to woni nden ho e leydi meɗen mali ndi to goni fuu e leydi meɗen burkina e niger e kala jamaaji meɗen to goni ley jamaatu nusratul islam wal muslimin eɗen keegoɓe eɗen du'anoɓe fuu lalle eɗen ñaago allah sala holla en kati ko warale e tamkin e fatuhu yo allah sala jaalin diina ka e dow leydi ndi yo allah dactin heferɓe ñaago allah sala jaɓanayi golleji meɗen hasa wa sallallahu ala sayyidina ahmad wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin أعادك الله عزا وتمكينا أبهجت يا عيد أحزانا
إنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى لنور الهدى waa hagaag guudahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى